viisahan walaalo waxaa la yidhahdaa magaciisa diversities visa larry baa la yaqaanaa waa visa baktiya nasiib lagu helo oo maarata laga soo codsado adduunka daraasahiisa sanadkii maraykanka waxaa kusoo gasha konton kun oo qof ayaa kusoo gasha waa visa loogu talagalay in maaragtay kala duwanaanshaha soo galo dadka maraykanka soo gelaya lagu kor loogu qaado visa noocaasa weeye inta badanna waxaa loo adeegsadaa inay ku yimaadaan wadamada aan dadka badani kasoo gelin maraykanka waa gartay madaxweyne donald trump waxa uu sheegay in weliba congresska ka codsaday sida ugu dhaqsiyaha badan ee barnaamijkaasi loo joojiyo maxaa keena baad is leedahay madaxweynuhu in uu arrintan uu yidhaahdo waan ognahay in qof ku yimid fiisahan dalka maraykanka uu ka dambeeyey weerar ka dhacay new york
hadda waktigii ugu dambeeyey hadalladan soo baxay ee lagaga hadlayo dabcan waxaa kor usii qaaday dhacdadii fooshaxmeyd ee ka dhacday new york dadka maratay baaskiilka wata shaksiga toddoba sano kahor kusoo galay dalka maraykanka viisahaas lariga uu dhibaatada ugu geystay laakiin marxalado kala duwan ayay soo martay waktiyaal kala duwan ayaa waxaa ka hadlay dad mas-uuliyiina maraykanka ka tirsan oo xisbiye kala duwan ka tirsan sidii wax looga bedeli lahaa lakiin arrintan hadda maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay wuxuu salka uga dhigayaa qofkan soo galay ee dhibaatada ka geysta dalka maraykanka gartay laakiin sida aad sheegtay hore ayaa arrintan doodii uga jirtay oo xilligii madaxweyne barack obama uu joogay ayaa jirtay in golaha congressku ay arrintan ka hadleen iyadoo laleeyahay markaasi meesha dadka fiisahan ay ku imaanayaan baktiya nasiibka in lagu bedelo dad xirfadlayaala oo aqoon leh in lagaga faa'iidaystada dalka maraykan lagu keeno arrintan uu soo jeedinayo marka madaxweyne trump arrintaasi hore maxay kaga duwan tahay arrintaasi waa isku mid waxba kagama duwana laakiin waktiga ayaa kala duwan waktigii hore dadkii ka hadli jiray labada kun iyo toddobadii ilaa iyo intii ka dambeysay marar badan ayay congressu ka hadleen bedelaadaas ama in la bedelo dadkii codsanaya waktigaas waxay ku doodayeen macnaha dhinacyo kale ay ka fiirinayeen mar waxaa kamid ahayd in hay-ad ku samayso baaritaan oo macnaha dalgal ku samaysa inay tidhi waxaa sahlan in maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn loogu soo galo macnaha khayaano iyo wax noocaas dad soo isticmaalaya magacyo kala duwan inay kusoo galaan taas ayaa loo cuskanayay dadka kale waxayna soo jeedinayen dadkaasi qaarkoodna in loo baahan yahay in lagu bedelo kan hadda madaxweynuhu maanta uu codsanayo la yihahdo merit based isagoo qofka loo fiirinayo waxa xirfadda uu yaqaano iyo baahida dalka maraykanka u qabo xirfaddaasi taas ayaa maaragtay waxaa kala duwan waktiga iyo dhacdooyinka laakiin waxaad moodaa waxa la rabo in lagu bedelo ay ka wada dhawaajinayaan inuu isku mid yahay waa gartay marka sidee baad is leedahay marka hadalkan uu madaxweynuhu soo jeediyey iyo arrintii hore oo taagneed way dardar gelin kartaa in sida ugu dhaqsiyaha badan fiisahaasi uu wari dambe kaga yimaado ama loo meel mariyo in la joojiyo amaba lagu bedelo tan la doonayo inay dadku xirfadlayaasha ah lagu keeno dalka maraykan
waa suurtagal waxa waaye arrintan waxaa laga yaabaa inay u noqoto biyo fadhiyaal kuwa socdaakiciya marka inay u noqoto launching pad ama maaragtay inay u ogolaato in horay tallaabo loogu qaado muddo dheer baa laga soo hadlayay in wax laga bedelo programkan waxaana ka hadlayay dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga gaar ahaana senator schumer oo ahaa macnaha ka mid ahaa dadkii kow markii sharciga sagaashan kun sagaal boqol iyo sagaashankii lasoo saarayay shaksigii macnaha ugu firfircoonaa waktigaasi soo saaritaankiisa in labada kun iyo maaragtay tobankii iyo labada kun iyo saddex iyo tobankiiba ay dad dimuqraadiya iyo dad republicano isku jira ay isku si u arkayeen in wax laga bedelo programka inay tahay marka waa suurtagal in hadda dhacdadan dhacday ay macnaha attentionka ama maaragtay ay ku soo jeediso indhaha congresska si wax looga bedelo dabcan madaxweynuhu codsiga wuxuu usoo jeedinaya waxay tahay waa sharci uu soo saaray congresku congresska ayaana wax ka bedeli karaa ma aha sharci madaxweynuhu uu gedi ahaan iska joojin karo keligiis